أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواaqع suuraة الdaariyaat suuraddan lagu magacaabo suuraة daariyaat waxa ay ku soo degtay maka makiya weeyaan aayaatuhaa situuna aaya waa lixdan aayadood bismi اllaahi الرaxmaan الraxiim wالdaariyaati qaala allah ilaahay wuxuu yidhi wاdaariyaati waxaan ku dhaartay wowga waa waawulqasam baa la yidhaahdaa wabillaahi macnaha uqsima waxaan ku dhaaranayaa addaariyaati uqsimu bidaariyaati waxaan ku dhaaranayaa wadaariyaati tii firdhinaysay baan ku dhaartay darwan firdhitaanka kala firdhinaysay falxaamilaati tii qaadaysay wiqran culays tii qaadaysay faljaariyaati tii soconaysay ama dareeraysay yusran xaalay fududdahay oo si fudud u soconaysay falmuqasimaati tii qaybinaysay amran arrintii qaybinaysay afartaa arrimood baan ku dhaartay innamaa tuucaduuna ka laydinku yaboohay ka laydin ballan qaaday la saadiqun midoo ruma weeyaan ay laa wacdun ballan weeyaan ballantaasoo saadiqun dhab ah wa ina addiina abaalmarintuna la waaqicun middii dhacaysa weeyaan middii dhacaysa weeyaan abaalmarintuna rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ku bilaabay suuradda afar dhaarood aqsama biashyaa arbaca ta koowaad waxaa weeyaan wadaariyaati darwan markaa waa dabaylaha wadaariyaati waxaan ku dhaartay tii firdhinaysay ciidda iyo daruuraha iyo waa dabaylaha ah dabaylaha ismar isdaba maraya ee meel ka tegaysa ee meel kale qaadaysa ee ciidda qaadaysa ee cawska qaadaysa ee bacaadka qaadaysa taa iyadaa weeyaan marka wadaariyaati baan ku dhaartay darwan tii firdhinaysay firdhin firdhinaysay markaa dabayshu way qaadaa ee waata ilaahay ku sheegay fa asbaxa hashiiman tadruuhu riyaax geedihii roobkii cirka ka soo daayay uu markii uu bixiyey wuxuu ku dambaynayaa hashiiman dumaa dumaagaasoo tadruuhu ay firdhinayso alriyaaxu dabaylo ay qaadayaan marka dabaylihii oo waxyaabaha makhluuqaadka ee yaabka badana ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku dhaartay dabayshii mar raxmad bay sidaa wa arsalna riyaaxa lawaaqixa mar roobkii bay bacriminaysaa oo daruurihii bay qaadaysaa oo ay keenaysaa mar doonyihii baa ku socon jiray waagii hore intaan la helin maraakiibtan mashiinada ku soconaysa mashiin kale mar waxa weeyaan dabaylaha koonfur iyo waqooyi iyo meel kasta ka soo dhacaya oo khayr bay dee sidaan dadkii u sidaan waa dabaysha xagaaga ee furan waxbay keenaysaa wax badan bay keenaysa haddaad imika u fiirsato cilmi badan baa ku jira laakiin haddaad tidhahdo waa dabayl waa dabaylun dee waa dabayl waa dabayl laakiin waxyaaba fara badan fara badan oo awoodda ilaahaya ayaa ka dhex muuqda dabaylaha mar waaba cadaabo waynu arkayna iyadoo ummadaha lagu cadaabayo marka dabaylahaas baa rabbi ku dhaartay faalxaamilaati tii xambaaraysay baan ku dhaartay wiqran culays oo waa daruurihii bisuxub waa daruurihii allatii taasoo taxmilu alamdaara alghasiirata waxay sidaa oo xambaarsan tahay roob bay xambaarsan tahay roob culus biyo badan bay sidaa oo marka roobkaa ilaahay meeshii u idmay ay ku do-o waa tan togaga iyo webiyada iyo dooxooyinka iyo meel walba ay rogmanayso marka culays fara badan baa sidoo markaa soo daadin meesha meeshay doontaba kuma soo daadiso xataa idaa aqalat saxaaban hiqaalan suqnaahu libeladin maxaa dabaysha lafteeduna way qaadaa daruuraha waxyaabihii ay kaxaynaysay bay ka mid tahay oo dabaysha lafteeda xaamilaadka waa lagu sheegay laakiin inaan kala duna ayaan doonaynaa falxaamilaati tii xambaaraysay wiqran culays oo dabayshii xambaaraysay maalinka maanta daruurta iyo wixii lamida sideey waa lagu sheegay laakiin sida jumhuurta inaynu marnaan doonayna wata dambe aynu ku sheegno daruuraha falxaamilaati tii qaadaysay baan ku dhaartay wiqran culays qaadaysayoo biyo culus bay sidaa dabayshu waxaan leeyahay daruuruhu biyo culus bay sidaan faljaariyaati tii soconaysay ee dareeraysay magacaas bay yeelatay markii hore sifa ayay ahayd laakiin calan bayba u noqotay dabaylaha oo waynagii soo marina walahu ljawaari lmunsha'aatu fi lbaxri kalaclaam aljawaari kuwii dareerayey wa min aayaatihi aljawaari kuwa dareerayey inaa lamaa daqa lmaaw xamalnaakum fi ljaariya fi ljaariya marka jaariyadu waa mufradkiiyo jaariyaat faljaariyaati kuwii soconaayey ee badda dul marayey biyaha dushooda marayey yusran xaalay tahay mid si si fudud muyasarah oo la fudaydiyey falmuqasimaati baan ku dhaartay tii qaybinaysay amran arrin qaybinaysay oo waa malaa'igtii qaybinaysay arrimaha khalqiga iyo arsaaqdooda iyo awaamir rabbi oo fara badan bay dibiraysaa oo maamulaysaa waa tii tabaaraka rabbi tabaaraka wa tacaala uu yidhi falmudabiraati amran falmudabiraati ti tii deberaysay ee maamulaysay amran idanka alle ku maamulaysa marka malaa'igtoo iyaduna shaqo badan haysa afartaas oo afar makhluuqoo la yaab le ah ayaa rabbi ku dhaartay oo muqsamu bihi baa la yidhaahdaa muqsamu calayhiga marka loogu dhaaranaya waxay noqonaysaa innamaa tuucaduunaka laydinku ballan qaaday dadow ama mushrikiinow la saadiqun la wacdun ballan weeyaan ballanta oo saadiqun dhaba oo mid dhaba horuna weeyaan oo xaq sugan weeyaan ina qalbiga galo oo arrintaasi ay ku noqnoqoto qalbiga ayaa loogu soo celcelinaya oo qur-aanka taqriiban makigaahiba aada iyo aad buu uga hadlay maxaa dhegta wax ku xidhan yihiin weeye qofka hadduu ilaahay rumeeyo wax walba rumeeyo laakiin aanu qiyaamaha dhicitaankiisa iyo abaalmarinta aanu rumaynin dee waxba amarna ma qaateen oo maxaa igaga xidhan ba odhan lahaa dee laakiin marka la yidhaahdo maalintaasaa jirta oo ballan baa meel kuu taallaa abaalgudna meel buu yaallaa markaasuu aad iyo aad arrintii u danaynayaa innamaa tuucaduunaka laydinku ballan qaaday tuucaduunahu macnaha laydin yaboo ahay la saadiqun ay la sidqun mid runa weeye wayna diina xisaabtuna la waaqicun mid dhacaysa wey macaani badan bay kelmadda addiin leedahaye macnayaashiisa waxaa ka mida aljaza abaalka abaal xun iyo abaal wanaagsan midku doonaano macaanidiisoo kalea waxaa ka mida camalka lakum diinukum weliya diin idinka diintiinaa leedihiin anna diintaydaan leeyahay taas waxa weeyaan lakum camalukum waliya camali waa camalkii iyo shaqadii kaas maaliki yowmiddiini rabbi tabaaraka wa tacaala yowmuddiinka ama yowmulxisaabka ama yowmuljazaha kii maaliga iyo meliga ahaa weeyaan ee lahaa marka kaasina jazaaga weeyaan wayna diina abaalgudku abaalgudka lawaaqicun mid dhacayo weeyaan taa ku xisaabtama wasamaa'i daati lxubug dhaar dambe ayuu rabbi soo celiyey waxau ihi wasamaa'i sabadii baan ku dhaartay samadii daydaati lxubuki waddooyinka u saaxiib ahayd waddooyinka iyo duruqda ayay u saaxiib tahay ay xidigaha iyo waxsaasi maraan taa baan ku dhaartay innakum idinku mushrikiinay la fii qowlin qowl baa ku sugan tihiin hadal ayaa ku dhex jirtaanoo idindhex wareegaya qowlkaasoo mukhtalifin iska soo hor jeeda oo iskhilaafsan yu'faku qowlkaasoo yu'faku lagu celiyo waa lagu celiyaa canhu qowlkaas sababtiisa waxaa lagu celiyaa man ufika kii la celiyey kii xaqa laga celiyey ayaa lagu celiyaayoo qowlka xaqa kaga lagaga sarfiyaa marka dhaar dambe ayuu rabbi soo celiyey wuxuu yidhi wasamaa'i samadii baan ku dhaartay mar labaad samadu macruuf waa cirkii samadii daydaati lxubuki marka xubq maxaa tahay waxay leeyihiin culimmada qaar waa jamcu xabiikatino waa ariiqada iyo waddada asal ahaanna xubuggu waxaa la yhahdaa xarad xarad yaroo intil markuu ninku uu timi jilicsan oo fiican leeyahay oo intuu qooyo oo saliidiyo si wanaagsan u shanlayo meelo yaryar oo isma wada leeka waxaa jirta meelo yar oo waa taagtaagan baa ka soo baxaysa ama marka dabayshu ay bacaadka iyo sidaa u marto ma garanaysaa iyo meelaha ciiddu ka kacayso waxay ka samaysaa meelo yaroo kala sarsareeyaad moodo tuurtuur inay leedahay oo quruxna iyo farshaxanna ah marka waxaasoo kale xubug ayaa maxbuug ah oo wasamaa'i samadii baan ku dhaartay daat lxubuki markaasay culimmadu yidhaahdeen daat ljamaal quruxda u saaxiibka ah daat lxusni waljamaal mar kale waxay idhahdeen xoogga u saaxiiba wasamaa'i daati lxubuki samadii u saaxiibka ahayd quwada oo samadii waa xoog badan tahay aduu markaa tafsiirkaa hore ayaynu intaba maarinka maanta waa la yidhi kaa hore oo waddooyinka iyo jiidjiidka iyo laylaynka iyo quruxda iyo farshaxanimada aad moodo kaas ayaa loo badan yahay wasamaayi samadii baan ku dhaartay daati lxubuki waddooyinka u saaxiibka ahayd waddooyinka aad moodo farshaxanka in lagu dhigay taas baan ku dhaartay inakum idinku gaaloy lafii qowlin qowl baa ku sugan tihiin qowlka oo mukhtalifin iskhilaafsan oo dee waa garanaysaan shalaynuba soo marayni qowlkii ay nebiga calayhi salaatu wasalaam kaga sugnaayeen oo ay mar yidhaahdeen waa saaxir waa kaahin waa shaacir waa majnuun waa muftari kadaaba qowlashaa haddaad eegto waa qowlal iskhilaafsan oo iska soo horjeedaan haddii aad eegto qiyaamaha laftiisa mar waxay leeyihiin qiyaamaba ma rumaysnona la soo saari maayo oo aidaa kunaa aidaa kunaa turaaban maxay aidaa kunaa turaaban oo cidaaman dalika rajcun baciid halka aayadda ka horreysay yacni haddii aanu iska noqono ciid iyo lafo iyo waxaas miyaana la soo celinayaa dalika kaasi rajcun soo celin weeyaan baciidun ofog suuragal maaha kolkolle waxay ku leeyihiin maya haddii nala xisaabiyo qiyaama dhacaba malaa'igtaa noo shafeecaysa oo inagii soo marnay oo kam min malakin fi samaawaati laa tuqnii shafaacatum shee oo asnaamta waxyaabahay ugu dheganaayeen waxaa ka mid ah inay leeyihiin shafeecay qaadaysa asnaamtu oo ilah bay nooga shafeecaysa baleeg hadda markaasoo wax iskhilaafsan maaha marna qiyaamihii bay beeninayaan marna waxay leeyihin shafaaca jirtaa mar ilaahay bay ay leeyihin waa rumaysannahay marna waxay leeyihiin ma caabudayaan marka wax iswada khilaafsan ayay ku sugan yihiin weeye qowl mukhtalif ah oo iskhilaafsan oo haddaad eegto baadilnimadiisana ay iskaba caddahay yuufaku waxaa lagu celiyaa waxaa lagu jeediyaa yuufaku waxaa lagu jeediyaa canhu damiirkaa waxaynu isaga celinaynaa ilaa aqrabi madkuur ilaa aqrabi madkuur oo ah qowlka qowlkaa iskhilaafsan ee ay qur-aanka ama nebiga ay ka yidhaahdeen canhu ay bisababihi marka taasna waa sababiya canhudaas cantaas waa yani bacdii sababiyada ahayd oo kale weeyaan canhu ay bisababihi qowlkaa sababtiisa waxaa lagu jeediyaa oo xaqa iyo qur-aanka lagaga jeediyaa man ufika mid la jeediyey mid la jeediyaa lagu jeediyaa maxaa laga wadaa mid la jeediyey baa lagu yaa yaa lagu jeediyaa waxaa laga wadaa waa iska baadil cad oo aad arkayso waayo waxay meel isugu keeneen waa shaacir waa kaahin waa saxir iyo waa majnuun dee waad garanaysaa qof waalana waa waalan yaho caqliba ma laha saaxirkuna dee waa caqli badan yahay sixiroole oo halis kaahinka laftiisu waxay abuuba sheegsheegtaa inuu qeyb iyo wax og yahay waxbuu sheegsheegtaa shaacirkuna waaba indheer garab ka daranba waa khatar kanna waa majnuun marka miyay isqabataa dee waa shaacir waa majnuun waa saaxir waa majnuun isma qabanayso waa wax tanaaqudkiisu iska cadyahayo iska maxaanku dhaahdaa baatil ah marka maxaa qofkaasoo kale ee waxaa rumaysanaya ee kuwaa ku raacaya waxaa yidhi muxuu muxuu markaa yahay isagu yuufaku waxaa lagu jeediyaa canhu qowlkaa sababtiisa manufika mid la jeediyey ayuunbaabaa lagu jeediyaayo wax iska awalba wax magarata ah oo wax kastaba iska raacaya ayaa lagu jeediyaa sida kale laftoodu dadka waxmagaratada ah ee had iyo jeer atbaacda ah waxaa laga yaabaa kuwa afmishaarada ahi dee markay marba meel kaga yimaadaan oo waxu sheegaan inay qofkii waswaasiyaan oo jeediyaan oo kala jeediyaan sixir ka daran wa inna min albayaani la sixran marka yuufaku waxaa la jeediyaa canhu qowlkaa sababtiisa waxaa lagu jeediyaa maanufika mid la jeediyey baa la jeediyaa oo lagu jeediyaa ma qofkan baa jeediyey mise ilaahay baa jeediyey labaduba waa mutalaasimaane oo waa isku mid oo haddii qofkani qof jeediyo qof duufsado oo lumiyo ilaahayna dalaalku marka hore waa u qoray laakiin qofka dalaalka ilaahay u qoray waa mid isaguna dalaalkaa un doonaya weeyaan yufaku canhu waxa ay iftiroodeen sidaas qowlkaa iskaga daaya insha alla mushawash noqone qutila ha la laayo naclada lagu dilo alkharaasuuna kuwii been abuurka kuwii malaawaalka malaawaalka badnaa nacladaha la naclado qutila waqla laayo oo naclad lagu dilo alkharaasuuna kuwii malaawaalka badnaa ee sidaa iyo sidaa iyo sidaasay wax noqonayaan iska maaragtay rijmin bilgeyb aladiina kuwaasoo hum iyaguba fii kamratin muquur ku jiray muquursanaa fii kamratin muquursanaa jahlin fii jahlin jahl bay muquursan yihin saahuna sahwisnaado kaafiluuna macnaha mooganaayo iska muqafaliinta ah doqomada ah aladiina kuwaasoo kharaasuunta oo hum iyaguba fii kamratin muquur ku dhex jiray yacni sida biyaha loo muquurto oo loo wada dhex gala ayay jahli u daf yidhaahdeen saahuna sahwisanaa yas'aluuna waxay weydiinayaan oo maalinka shaqooyinkooda iyo dhaqankooda ka mid a yas'aluuna waxay weydiinayaan ayaana goormuu ahaaday yowmuddiini waatan laleeyahay weyna diinla lawaaqicune ayaana goorma ayuu ahaaday yowmuddiini yowmuddiinku goormuu ahaaday yowmuddiinkaa la sheegayaa wuu dhacayaa la leeyahay goormuu dhacayaa waa istinkaar iyo waxa weeyaan diidmu istikhbaar ma aha oo yani noo sheega oo goormuu dhacayaa ma aha ee waa kibir qutila ha la laayo naclad ha lagu dilo alkharaasuuna beenalayaasha mala-awaalka kuwa sameeya markaa kharsigu waxa weeyaan inaad wax qiyaasto qiyaas qiyaas wax ku samayso mararka qaarkoodna waaba lagu camal falaayo haddii waxyaabaha maxsuuska ah ee la arkayo aada qiyaasto dadka qofka khibrad u leh waxbuu qiyaasaa taaba lama diidana oo matalan beer baxaysa oo midho fiicani ku yaaliin baa nin la keenaya la odhanayaa beertan imsaa ka soo go-aysa saasuu u yareegaya adoo ishuu marinaya wuxuu odhanayaa beertan boqol kiintaal ayay dhiiqaysaa waa kharsi caadiya taasi oo maxsuus shay maxsuus oo khibradna uu ku leeyahay amaa fi lmacquulaat waxyaabaha la caqliyaynaya qofku aanu arkaynee garanaynin sida qiyaamaha iyo janno iyo naar iyo waxyaabaha muqayabaadka ah ee saas oo kale macquulaadka ah alkharsu fi lmacquulaati madmuum waa madmuumkaasi saas ayla tahay iska idhahda kuwo soomaad arag oo meelaha iska fadhiyo oo su-aal baa la weydiinaya hadduu doono diinta oo caankaaso markas waa sidaa sharcigii ilaahay buu malamale hataana mana uu maqal hadduu doono malamalu ku dhisayaa waa nooc khasi ah weeyaan marka malamalaha kuwaa wax ku dhisa weeyaan ee malaawaalka wax ku dhisaya kuwaasaa la nacladay alkharaas waa siiqat lmubaalaga kharaaz haddii lahado zay laga dhigana waa kaboole soo ma markaa mid oo iska reer miyahoo kaboola ah baa wuxuu maqlay qutila buu mooday alkharaasuuna kharaasuuna mooday mogta markaasuu maxaa lagu lagu lagu lagu laayay nimanka kaboolayaasha maxaa loo laynaya kaash wuxuu mooday inuu leeyahay kaboolayaasha kabaha laga dhigo marka qutila ha la laayo nacladaha lagu dilo alkharaasuuna kuwa beenaalayaasha ah macnaha kharsigan iyo malaawaalkan iyo takmiinkan iyo danigan aan cilmiga ku dhisnayn baa iska been oo kale weeyaan macnaha markaa waxay noqonayaan alkadaabuuna oo kale bay noqonayaan oo wax uun iskaga qandaraasay nebigii waxay ku qandaraaseen waxay dhan waa saaxir qaar waxay dhan waa shaacir waa kaahin waa nooc qandaraasa waxaa iskaga maaratay iskaga dhay weeyaan aladiina kuwaasoo hum iyaguba fii kamratin muquur ku jira muquursan biyaha markaad gashay biyuhu ku wada qariyaan baa lahahdaa qamarahu lmaau biyihii baa wada qariyey markaa kuwana jahli baa qariyey oo jahli bay muquursan yihiin iyo dalaal saahuuna ay kaafiluuna waa kaafiluuna waa moogan yihiin xaqii aakhirana waa moogan yihiin yas'aluuna waxay weydiinayaan ayaana goormo ayuu ahaaday yowmuddiini yowmuddiinku goormuu ahaaday ayaanada aan soo horaysa waa khabarkii yowmuddiinku goormuu dhacayaayo iyo maalinta xisaabteeda jazaagu waa goorma taasina maaha yacni istiqbaar iyo talow goormuu dhacayaa sidii acraabigii nebiga odhan jiray calayhi salaatu wasalaam mata saaca saacaddu goormay dhacaysaa dee ninkaas saxaabi muslima buu ahaayo istiqbaar buu uga jeeday wuxuu lahaa nebi allah uu ii sheeg saacaddu goormay dhacaysaa ama jibriil baaba calayhi salaam nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam odhi mata saaca markaasuu mal mas-uulu canha biaclama min asaa'il taasi waa istiqbaaroo waa ii sheeg oo waa cilmi doon amaa toodatan waa istinkaar iyo waxa weeyaan tacanud iyo madax adeeg weeye ee wakhtiga u dhacayo inay dadka weydiinayaan ma aha yowma maalin ayuu ahaaday yuftanuuna la gubayo maya hum iyaga yowma maalin buu dhacayaa hum iyagu yuftanuuna lagu gubaayo cala naari naarta lagu gubaayo yowmadiinka say dooni maayaan yowma maalin buu ahaaday yowmadiinku maalintaasoo hum iyaguba yuftanuuna la gubayo oo loo bandhigayo cala naari naarta loo banta loo bandhigo laguna gubayo oo fitnadaasi waxa weeyaan waxaa ka mid ah gubidda ay yuxraquuna wa yucadabuun waxaa u dhacayaa yowmadiinku maalinta lagu gubaayo dabka iyo naarta lagu gubaayo yowma maalin buu dhacayaa hum iyaguba yuftanuuna la gubayo cala naari naarta lagu gubayo inta loo bandhigo lagu gubayo yuqaalu lahum waxaa lagu odhan doonaa duuquu dhadhamiya fitnatikum cadaabkiini dhadhamiya cadaabka dhadhamiya fitnatakum haadaa ee kaa haadaa kani haadaa kani alladii kii weeye waa yowmuddiinkii iyo cadaabtii la ballan qaaday alladii kii weeyaan kuntum aad ahaydeen tastacjiluuna kuwii degdegsadaa bihi cadaabka degdegsada duuquu dhadhamiya fitnatakum cadaabkiina dhadhamiya haadaa kani alladii kii weeyaan kuntum aad ahaydeen tastacjiluuna bihi kuwa degdegsada oo qiyaamaha kibir dartii iyo rumaysnaan la'aan dartii bay u degdegsanayaan yastacjilu biha aladiina laa yuuminuuna biha waladiina aamanuu mushfiquuna minha wayaclamuuna anaha alxaqa ha yastacjilu biha aladiina laa yuuminuuna biha yastacjilu biha aladiina laa yuuminuuna biha waxaa degdegsanaya cadaabkii oo soo daale oo mata haada alwacdu leh kuwii aan rumaysnayn dadkii kale ee aan muuminiin tahayna waa ka baqayaan taasu waa markaa waa gaaladii iyo cadaabka mudan doona qaala allahu tacaala ina almuttaqiina kuwii baqayna ina almuttaqiina kuwii baqay ee ilaahay ka baqay bificli maa umira wa bitarki maa nuhiya wixii la amrayna sameeyey wixii laga reebayna ka tegey ee sifadaa ku sifoobay fii jannaatin jannooyin bay ku jiraan jannooyin badan bay ku jiraan iyo wa cuyuunin ilo ilo durduraya ayay ku jiraan aakhidiina xaalayhiin kuwa qaadanaya oo helaya maa aataahum wixii uu siiyey rabbuhum rabbigood siiyey ayay qaadanayaan oo jannadaa kula kulmayaan oo ka helayaan innahum iyagu kuwa maaragtay muttaqiinta ahi kaanuu waxay ahaayeen muxsiniina kuwa wanaag sameeya ayay ahaayeen ixsaan sameeya qabla daalika taa ka hor jannada intaanay soo gelin ka hor bay muxsiniin ahaayeen oo ixsaan bay samaynayeen ixsaan fi lcibaada iyo ixsaan ila alkhalqi labadaba waa ay samaynayeen kaanuu waxay ahaayeen ixsaankoodii waxaa ka mid ah kaanuu waxay ahaayeen maa yahjacuuna kaanuu waxay ahaayeen yahjacuuna kuwa gama bay ahaayeen kuwa gama qaliilan ay hujuucan gamitaan qaliilan yar ayay mila leyla habeenka xaggiisa ka gamayeen oo ka seexanayeen kaanuu waxay ahaayeen yahjacuuna kuwa seexda ama gama gamnitaanka waa garanaysa qofku waa gamaasan yahay yahjacuuna kuwa gama bay ahaayeen qaliilan marka waxaynu ka sifaynay master maxduufa ay hujuucan gamitaan gamitaankaasoo qaliilan yar qaliilkaasoo mila leyla habeenkii ah wakhti yaroo habeenka ka mida bay gami jireen inta kalena waa ay soo jeedi jireen oo duco iyo cibaado iyo ayay khayr bay ku soo jeedi jireen maadana waa iska silo kaanuu waxay ahaayeen yahjacuuna kuwa gama qaliilan maa hujuucan qaliilan maa in yaar oo aan aad u yaar oo minaleyli habeenkii ka mida ayay gemi jireen oo ay seexan jireen wa bilasxaari wahum iyaguna yastakfiruuna waa ay dembi dhaaf delbi jireen bilasxaari wakhtiga suxuurta intay cibaadada soo sameeyaan oo habeenka badankiisii salaad iyo tasbiix iyo cibaado iyo wardi ku soo jeedaan ayay wakhtiga suxuurtae salaada subax soo dhowaatana istikfaar bay ku khatibi jireen wa hum iyaguna yastakfiruuna kuwa maaragtay dembi dhaaf dalbabay ahaayeen bilasxaari wakhtiga suxuurta ee salaadu ay soo dhowdahay ayay wixii ay macnaha ay soo sameeyeen xalay oo dhan ay soo jeedeen wixii oo dhan hurdo la-aantii akhriskii lama weyna lama weyne waa kuwo isu bogaya maaha alla maasha alla caala dhan yaaba kaa ron dadkii hareerahaagana waa iska khuurinayaan derisku waa khuurinaya adigana maasha alla caawo dhan baad khalweynaysay oo cidiba kulama mid aha ma odhanayaan wixiiba in halbacaad lagu lisa ay noqoto oo lagaba aqbali waayo oo baa niyadda u gelaysa markaase istikfaar ilaahu waa xumeeye waxba fiican maan samayne xaqaagii maan gudine ilaahu dembigayga dhaaf marka cibaadaadka o dhan sidaas maaratay in lagu khatimo ayaa dee fiican oo qofku aanu isu bogin sida nebiga calayh salatu wasalaam salaadda markuu ka baxo astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah isagoo cibaadadii ugu wanaagsanaa markaa ka soo baxay xajka lafteeda marka lasoo dhammeeyo uma afiiduu min xayu afaada annaasu wastaqfiru llah marka dadku ay xajka soo dhammaystaan istikfaar baa lagu khatimaya markaa istikfaartaas weeyaan oo ay ku khatamayaan yani madduu salaata leyl wuxuu yidhi habeenkii oo dhan bay tukanayen buu yihi dabadeedna istikfaar bay ugu dambaysiiyeen marka sifadooda saasaa ka mid ahayd inay habeenkii in yar gamaan waa soo dhowaadkana ay suxuurtana istikfaar iyo dembi dhaaf ay dalbadaan wa fii amwaalihim xoolahooda waxaa ku jiray xaqun xaq baa ugu jiray lisaa'ilika su-aaltamaya ee dawarsanaya iyo walmaxruumi kii la qadiyey ama la hoojiyey kaa labadaba xaq baa ugu jiray wa fii amwaalihim xoolahooda dhexdooda ayuu ku jiray xaqun xaq xaq baa ku jiray xaqaasoo lisaa'ili kii su-aaltamayey iyo walmaxruumi kii la hoojiyey yacni almamnuuc weeyaan oo su-aalsha ma yaqaano waxa weeyaan waa nin iska mariicad oo iska asturan weeyaan qamiis buu ku soo dhacayaa oo cimaamadi iyo koofiyii waxbuu soo qaadanayaa wejigana waa is nin iska weysaystay oo wejigiisana hadduu doono saliiday waa dhalaalayaa laakiin waa nin ba baahiye ay dishootay oo afka jiil kaga wareegsan yahay su-aal dadkana waxba ma su-aasho wixii dhiibay iyo waan qaday iyo midna ma yidhaahdo marka dad yar baa fahmaa qof yar oo indheer garad ah ayaa ninka fahma ninka horta xaalkiisa yaa og ninkan meeshanbu mariicad yahay kaas ayuun baa hoos u xusiiya kan kale miyaa dee isaga waa shaqaysanaya waa ninka arkay casarkiibuu kacayaa waa saa'il duhurkiibuu kacayaa ceshiibuu kacayaa ma qadaynin ma quraacan weli saaka maanta waxba ma cunin waxbaa tanay halkani ka booday ninkan waa nin shaqa taga isagu waad aragtaa xariif wiil marka yeelkadeede labadoodaba xaq bay leeyihin soo ma wa fii amwaalihim xoolahooda ayuu ku sugnaaday xaqun xaq ayaa ugu sugnaaday lisaa'ilka su-aaltamaya iyo walmaxruumi kii laga manciyey ee laga qadiyey su-aasha macnaha aan su-aaltamaynin labadaba xaq bay ayay s waxbay siinayaan weeyaan wa fil ardi dhulka ayuu ku sugnaaday aayaatun aayado ayaa ugu sugnaaday dhulkana lilmuuqiniina kuwa yaqiinta leh aayado ayaa dhulkana ka buuxa dhulkan ilaahay aayado qofka ku filan oo wax ku qaadan karo ayaa ka buuxa aayadaha dee dhulka ka buuxa waad garan karta dhulkan eeg cirka eeg macnaa dhulka eeg kala duwanaanta eeg dhagxaanta eeg buuraha eeg webiyada eeg bacaadka eeg dhulka cagaaran eeg dhulka saxaraaga lamadegaankaa eeg dhulka carasanka eeg dhulka xun eeg dhulka daaqale eeg ka abaarta eeg yacni dhulkii waxaa ku jira aayado ay ajaa'iba baa ugu jira lilmuuqiniina wa fii anfusikum naftiinana wa aayaatun wa fii anfusikum naftiinana aayaatun aayado ayaa ku jira iskaba daayo oo dhulka ka kaalaya oo aayado ayaa ku sugan naftiina bini aadanow wa fii anfusikum naftiinna dhexdeeda ayay ahaatay aayaatun aayado aayado ayaa iyana ah afalaa tubsiruuna miyaydaan arkayn oo qofka naftiisa laftiisa ayaaba cajiiba laftiisu hadduu isu fiirsado sanurihim aayaatina fi afaaqi fi alaafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu lxaq qofku naftiisana hadduu arko iyo xaaladaha say isku bedbedelayso ayaabuu wax badan ku qaadan karaa yani maruu faraxsan yahay maruu murugaysan yahay mar xaaladihiisu waa kala bedelan yihiin laba qof way kala bedelan tahay qof qofna qof maaragtay xataa la mid maaha dadka qaar hadda aad u timaaddo way iska faraxsan yihiin mar walba adaaba farxayaba marka ku yar sheekeeyaan ead salaantay bashaashadoodii maasha allah mid kalena weji cabuus weeye oo adigoo iskaba caadiyaba ad u imanasaayo balaayooyin buu sheegayaa werweroo dabadeedna adigiibaa werwer ka qaadaya kaa ka carar kaad maaragtay qaman biqamin buu ku ridaya laakiin waxaa weeya ninka maaratay kaxariirtahay maasha allah iskaba faraxsan had iyo jeer adigu xaalade ayaa jira mar aad caafimaad qabto mar aad si tahay mar aad xataa bini aadamku isku mid maha ma laba maalmood isku mid maha mar baad waxaad salaanta ka wahsanaysa dadka inaad asalaamu calaykum tidhaahdo marna qof walba adaa la doonanaya hebelow meel fog baad ka arkaysa salaamu calaykum marna yaanu kula hadlin oo dhinac baad ka yar dhaafaysa maxaa kuu dhexeeya waxba qofku waa qofka isku fiicnaydeene adigiibaa marba xaalad ku suganba la tarkabunna dabaqan can dabaq weeyaan wa fii anfusikum naftiina ayay ku sugnaatay aayaatun aayada ayaa ku sugnaadae afalaa tubsiruuna miyaydaan arkayn wa fi samaa'i samada ayay ku jirtaa ayuu ku ayuu ku sugan yahay dhe risqukum risqigiinu wa fi samaa'i samada xagga sare iyo cirka ayuu ku sugan yahay risqukum risqigiina yowmaa tuucaduuna waxaa laydin yaboohay oo janno ah samadu waa xaggii kaa sarreeyay oo dhan markaa daruurta waa lagu macneeyeyo wa fi samaa'i samadii amase daruurihii ayaa risqukum risqigiina ahaaday oo waa roobkii oo waxaa la la magacaabay risqigii oo ah musababka laakiin sababtii baa loo jeedaa oo ah madarka waladii yuriikum aayaatihi wayunazilu lakum min aلsamaa'i risqa wamaa yatadakaru ilaa man yunib ilaahay aayadihiisu idin tusinayaayo samada waxau idinka soo dejiyaa risqi buu ka soo dejiyaa yacnii roobkii soo daayey ayaa risqi lagu magacaabay waana sababu risqi weeyaan oo waa dikru musabab wa iraadatu sabab marka sidaa waa la yidhi culimo fara badani madarka ayay ku sheegeen risqiga laakiinse waxaa ka caamsan in la yidhaahdo oo fi samaa'i samada ayuu ku sugan yahay risqikum risqigiinu oo xataa meesha laga soo maamulo ama loox maxfuudka ama meelaha laga soo maamulaa waxay ku sugan yihiin samada inaad risqigaagu yaryahay iyo inuu badan yahay iyo meesha laga soo qoray waa xagga sare weeyaan iyo wamaa tuucaduuna wixii laydin yaboohay marka risqigi waa min allah xaggaas kuwa imanaya ilaahay inu weydiiso inuu kuu badiyo haahe waxay sheegaan asmaci bay ka sheegaan inuu yidhi an jaamicu lbasra masaajidka basra ayaan ka yimi oo markaasaa nin acraabi ahoo awr saaran baan ayaan la kulmay markaasuu igu yidhi miman irajul waar ninku waa ayo waa kuwan reermigu had jeer soomaaliduna waa iska wada reermihiyo way haybsadaan dadka ninku waa qoloma markaasaan idhi min bani asmac baan ka mid ah markaasuu xaggaad ka timi markaasuu min makaanin yutlaa fiihi kalaamu raxmaan meel hadalka ilaahay lagu akriyayaa baan ka yimi masaajidkii jaamici buu ka yimi markaasuu bal wax igaga akriya dabadeedna wuxuu ku akriyey wa fi samaa'i suuratu daariyaat wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduuna markuu halkaa mareeyay bui xasbuka markaasuu hashiisii ku ku noqday hashii buu gowracay hashii ee uu saarnaa buu yihi ayuu qalayba dabeedna dadkaas wuu qaybiyey waddada maraya mid walla cad yar buu u jiray innagu ma naqaana haddaynu iminka halkaa nin hal ku qalay oo hashii kii soo maraba hilib yar siinaya waynu la yaabi lahayn laakiin carabta hadday doonaan si kale waxu bixiyaan marka qaarkood marmar baad arkaysaa nin hilib ceedhin oo soo jarjarayo kiilo kiilo ama nus kiilo ah albaabka la taagan masaajidka oo masaajidka markaa saa looga soo dareero ayuu halkan bax yar ku xidho dabeedna waa kuu dhiibaya kade waa soomaalidu waa yaabaysa waa maxay kan hilibka ceelin meeshii la t lakin caadi iyagu kii iska baahani baa dee hilib la hilibku waa yar yahaye wasladiisu kiiloogiisu hore ka qaadanaya gurigii inbuu ku samaysanaya wadaadkana kama qajilayo kolay buu ku sitaa hilib badan oo soo gogoyey oo magaranaysa marka ninkii intuu hilibka hashii qalay buu waddada isla taagay kii soo maraba buu cad buu u dhiibay seeftiisina waa kala jaray wuu iska tegey maalintii hore intaasuu maqlay wuxuu yidhi maalintii dambeaan soo xajiyey haaruun rashiid baan soo raacayoo anoo kacbada dawaafaya baan qof iga daba qaylinaya maqlay buu yidhi asmuci baa odhanaya cabdulmelik ibnu qurayb markaasuu fa idaa huwa bilcaraabiy mise waa ninkii reer miyiga ahaa markaasuu war bal qur-aankaad berigii igu akhriday ninkii oo dhuubtay madoobaaday oo aad iyo aad u cajaa'ib ah soo qur-aankii berigii bad iigu celi ii akhri weliba suuraddii berigii ii akhri buu wadaariyaad baan soo bilaaba buu markaan marayey fa warabbi samaa'i waalardi innahu lxaqu midla maa annakum tandiquun ayuu yidhi subxaana allah yaa man aqdaba rabbi yaa rabbi ka xanaajiyey oo ka cadhaysiiyey ilaa uu dhaartay ma waxay rumaysan waayeen ilaa u dhaartay bay rumaysan waayeen dabadeedna halkii intuu ooyey buu meeshii ku dhintay oo ku dhacay u dawaafkiiba ku dhacay ninka reermiga marka waa fi samaa'i samada ayay ku sugan tahay risqikum risqigiinaa ku sugan iyo wamaa tuucaduuna wixii laydinku ballan qaaday oo jannada jannaduna kor bay jirtaa qaala allahu tacaala fawarabbi samaa'i waalardi fawarabbi samaa'i samada rabbigeeda ayaan ku dhaartay iyo waalardi arlada rabbigeeda innahu qur'aanku la xaqun xaq weeyaan qur-aankana waa xaq ama nebigu calayhi salaatu wasalaam laxaqun waa xaq ama yowmuddiinka lasoo sheegay waina diina lawaaqicun laxaqun waa xaq kulligoodba waa wada xaq innahu madkuuraadka lasoo sheegayba laxaqun xaq weeyaan ay haabitun mid sugan oo dhab ah weeyaan midla maa xaaluu la mid yahay kii la mid yahay annakum idinku tandiquuna hadalkiina xaaluu la mid yahay midla maa annakum ay midla nudqikum xaal uu hadalkiina oo kale yahay sidaa idinku u hadlaysaan oo kale qofku haddii uu hadlayo soo is soo iskaran maayo inuu hadlayo iyo inuu aaminsan yahay qofku hadduu yidhaahdo isagoo hadlaya iminka miyaan hadlaya mise waan aaminsanahay haddaba uuna hadlaya waa qof waalan unbaa la odhanaya sooma marka hadalkii qofkii ka soo baxayay isagu uu hadlayey shaki miyuu leeyahay maayo had saas oo kale wey innahu la xaqun xaq weeyaan milamaa marka miladaa waxaynu odhanaynaa waa iska xaal mansuubun cala alxaal waxaana laga xaalaynaya damiirka laxaqun ku sugan laxaqun huwa waa xaq mila maa xaal annakum tandiquuna ay mila nudqikum oo annadaanna waxaa weeyaan dee masterka ayay dhalaalinaysaayoo waa masteriyo anna waa xarfu masterin weeyaan markaa tandiquunana masterkeedun baad soo qaadanaysaa dabadeedna masterka aad u idaafaynaysaa kaafka damiirkana mila nudqikum maadana waxaad iska odhanaysaa waa silo icraabo ciiddaa iyo ciiddaa ka badan oo lagu wareerayo bay leeyihiin ee kutubta icraabta ka eego wixii siyaado doonayo laakiin tafsiirka kaasun baan soo maray anigu innahu ee qur-aanka iyo madkuuraadka lasoo sheegayba laxaqun mid sugan weeyaan midla maa annakum tandiquuna midla nudqikum xaal hadalkiina oo kale u yahay sidaa idinku hadalkiina aydan uga shakiyayn ayaanu shaki u lahayn qaala allahu tacaala hal ataaka xadiidu dayfi ibraahima almukramiin markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markii laga soo gudbey ayaa xaalad kale oo markaa ambiyadii horea loo gudbayaa xikan baana jira oo maaratay munaasabaa ka dhexaysa tan hadda nebiga laga soo hadlay iyo ta nebiyullahi ibraahim waayo dee qolyo la cadaabay inta ambiyadoodii diideen iyo baa halkan hore inoogu imanaysa hal ataaka ma kuu yimi xadiidu dayfi ibraahiima nebi ibraahim martidiisii warkeedii iyo hadalkeedii ma ku soo gaadhay martidii almukramiina la maamuusay oo nebi ibraahim baa karaameeyeyoo si wanaagsan u sooriyeeyey ama almukramiina la karaameeyey oo waa malaa'ig mukarabahoo mukramiina aan idhaahdo bal hum bal cibaadun mukramuun bal cibaadun mukramuuna waa ta ilaha yidhi waa addoommo karaamo leh malaa'igtu oo sidoodaba karaamo u leeyihiin marka waa mukramuuna min cindi ibraahim calayhi salaam mukramuuna min cindi illaah labadaba waa way noqonaysaa hal ataaka ma kuu yimi xadiidu dayfi ibraahima dayfku markaa mafadka iyo jamcaba waa ku dhacaa nebi ibraahim calayhi salaam martidiisii ee warkooduma ku soo gaadhay waa arrin la yaab leh almukramiina ee la maamusay ee la sharfay id waqti xadiidku ah sheekadana waxay dhacday id waqti dakhaluu calayhi ay u soo galeen nebi ibraahim bay u yimaadeen gurigii ugu yimaadeen faqaaluu waxay idhaahdeen salaama nabadgelyo ey nusallimuka salaama waa ku salaamaynaa nebi ibraahimow qaala waxau idhi salaamun calaykum salaamun idinkana waa idinka qaadayoo waa idinkana nabadgelyo korkiina ha haato salaamun ey calaykum korkiina ha haato salaamun buu ku yidhi qowmun haa-ulaa'i kuwani malaa'igtaahi qowmun waa rag weeyaan ragga oo munkarun aan la geranayn markii uu ka tegey ama naftiisa ayuu ku yidhi wani raggan aan la garanayn talo maxay ahaayeen rag bay u ekaayeen mise markuu ka dhaqaajay oo waad waa sooriyuu dooni doonaayo gurigiibuu ku libdho oo dibi buu soo qalayaaye markuu xaggaa iyo reerkii iyo ku noqday ayuu yidhi haa-ulaa'i qowmun munkarun oo dadkiibuu sheegay wuxu yihi kuwa aan la garanayn baa meesha jooga markaa culimmadu waxay leeyihiin badana waxay soo qadaraan mubtadaha waata loo loo xagga naxwaha la yidhaahdo weeyaan waa mubtadiyo maxduuf ah oo khabarkiina joogo weeyaan bay mihaal u tahay antum qowmun markaa waxay leeyihiin kolleyba antum qowmun kuma odhan antum qowmun munkaruun muxaqiqiintu saasay leeyihin idinkuu rag aan la garanayn baa tihiin alleela sibay u noqon kartaa bay idhaahdeen hadduu leeyahay isu kay sheega antum idinku qowmun rag baa tihiin munkaruna aan la garanayn macnaha iminka reer miyigeena iyo dadku markay rabaan qofka inay sheegsadaan waxay ku odhanayaa wuxuu odhanaya kuma garanayo macnaha isu kay sheeg wey oo dee sheekaduba furmi mayso haddii aanay labada nin ishaybsan oo aanay issheegsan marka waxa weeye kuma garanaye macnaha carif lii nafsaka naftaada ii sheeg sidaana hadday ku odhan lahaa dee malaa'igtu markiiba warkay farta ka saari lahayen o odhan lahaayeen waxaanu nahay qole kuu bishaaranaysoo malaa'ig baanu nahay oo nebi luut qoladii beenisay baanu soo halaagaynaayoo halkaasi ka wadi lahaayeen dabadeedna isaguna sooriyo iyo martisoor iyo waxaaba ma dooneen laakiin waxay u eg tahay in la yidhaahdo markaa wuu islaantii kala qaateen buu yidhi qowmun haa ulaa'i ama naftiisa ha u idhaahdo ama dad kale ha u sheege haa ulaa'i kuwa kanin kuwani qowmun qolo weeyaan qoladoo munkarun aan la garanayn oo deegaanka iyo dadaynu naqaanay maahayo wejiyadooda faraaqa markaasuu dusayoo waxa uu u dusay ilaa ahlihi reerkiisii buu u dusay oo uu ku yaro libdhay oo fa jaa'a markaasuu la yimi bicijlin dibi buu la yimi dibi yar oo weyl weyl fa jaa'a waxa uu keenay bicijlin weyl buu keenay weylkaa oo samiinin shilis oo uu soo dubay bicijlin xanidi waa tii aayad kale ay ahayd macnaha fadahaba fadabaxa faxanada fajaءa bicijlin samiin fadaasi waxay gelaysaa maxduufaadka waa faa lfasiixa baa lagu magacaabaa yani fajaءa bicijlin faraaqa ilaa ahlihi raaqadii waa la sheego dahaba waa la sheegaye fajaءa ay fadabaxa waa soo gowracay oo faxanada waa soo dubeeyey fajaءa markaasuu wuxuu keenay bicijlin weyl buu keenay dibi dibiga oo samiinin shilis oo dee isagaa hilib fiican markaa maloodiisaa ahayd kolley wixii ugu fiicnaa uun buu keenay haddii loodiisaa u badnayd iyo waxbay iska odhanayaan adigu dibigiisabu meesha ugu muhiimsanaa faqarabahu waa dhoweeyadoo ilayhim nimankiibuu u soo dhoweeyey malaaigta malaa'igtii nimanka u ekayd wa qaala waxau yidhi alaa ta'kuluuna cuna buu ku yidhi si yaroo fudud buu ugu yidhi alaa taakuluuna maa cuntaan cuna dee yaro cuna dabeedna waa cuni waayeenoo fa awjasa waxa u dareemay markaa minhum iyagii waxa u ka dareemay khiifatan baqdin wuu ka yaro baqay baqdintaase waa u qarsaday laakiin aayaddii kale waxay ahayd innaa minkum wajiluuna buu yihi waa idinka baqaynaaba falamaa ra'aa aydiyahum laa tasilu ilayhim nakirahum markii uu arkay inaanay gacmahaba gelinayn cuntada malaa'igta waxba ma cunto caloollama leh calool iyo hunguri uu cuntadu sii marto iyo calool shiida malaa'igtu waa samad waa wax malaasan oo aan waxna ma cunaan waxna ma cabaan sidaa selafku ay yidhahdeen marka fa awjasa waxa uu dareemay minhum iyaga malaa'igta khiifatan wuu ka baqayoo waa uu dareemay deedna waxay ku yidhahdeen qaalu waxay ku yidhahdeen laa takhaf ha baqin wabasharuuhu waxay ugu bishaareeyeen biqulaamin inan bay ugu bishaareeyeen difli yar baa u dhalan doona inan yar oo hadhowna qulaam noqon doona yaro weynaan doona oo caliimin weliba cilmi badanna yeelan doona marka inan yar waa biictibaari maa yakuune maa se yakuunu wabasharuuhu waxay ugu bishaareeyeen biqulaamin inan kori doono oo inan noqon doona caliimin oo cilmi badan cilmi badan yeelan doono nebi noqon doona kaas ayay ugu bishaareeyeen dabeedna gabadhiina waa maqashay faaqbalad waxaa soo qaabishay imra'atahu xaaskiisii gabadhii ummu isxaaq saara isxaaq bay ku bishaareeyeen markaa islaantii saara isxaaq dhashay ayaa soo qaabisay fii saratin iyadoo xaal ay ku sugan tahay qaylo iyadoo qaylinaysa qulaam qulaam iyo waxunbay de leedahay inan inan inan kawaana islaam weyn fasakad markaa waxa ay dhirbaaxday wejaha wejigeedii bay dhirbaaxday wejigee bay dhirbaaxda oo maase maanta iyo inana macnaha saas ka dhiganta dumarku marmar waa wax yar ba isku dhufta fasakad waa ay dhirbaaxday wejaha wejigeedi bay dhirbaaxday oo wa qaalad waxay tidhi cajuuzun anaa cajuuzun habar baanahay caqiimun oo madhalaysa sidee bay ilmo yar ku imanayaa weeyaan iyo inan lagu dhalaya qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii qaala rabbuki rabbigaa wuxuu yidhi kadaalika sidaas ayuu yidhi oo arrintaa ayuu rabbi samaynaya oo inan baa lagu siinaya innahu ilaahay huwa alxakiimu alcaliimu wallahu subxaanahu wa tacaala aclam waqtigii waa dhacay